madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicaziis xasan maxamed laftagaren iyo qaabilay wafda uu soo hogaamiyay madaga hay-adda i o m ee soomaaliya oo baydhabo hadeeri madaxweynaga iyo madaga hay-adda i o m iyo waybayo kuwada dowhena arrimo shaqo ee hay-adda i o m iyo kuwadda guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidii lankordhii lahay kulanka madaxweynaga iyo wakiilka hay-adda i o m wayba saasaata u qeyb ku hayay wasiiro xildhibaanaha agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed iyo guddoomiyaga degmada baydhaba kulanka kureed wayba warbaahinta la hadalay wasiirka wasaaradda walabarashada koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan cali najax waynu isuku warbiyey kulunka iyo walyaabo lankudowhay bismillaahi raxmaan raxiim madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa maanta qaabilay madaxa hay-adda i o m ee soomaaliya francis oo booqasho ku yimid magaalo madaxda kumeel gaarka ah ee degmada baydhabo kulanka waxaa looga hadlay arrimo fara badan madaxa hay-adda i o m ee soomaaliya wuxuu warbixin madaxweynaha ka siiyey mashaariicda guud ahaan ay ka wadaan soomaaliya qeybaha kala duwan leh hadday ahaan lehed dhinaca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee loogu dhisayo guryaha dhulka ay dowladda siisay ee guryahana loogu dhiso oo deegaan joogto ah ay ku helayaan si gaar ah ku nool kuwa nawaaxiga degmada baydhabo sidaase la mid ah waxay wuxuu madaxweynaha warbixin uu ka siiyey mashaariicda kale ee dhinaca waxbarashada ah dhinaca kale horumarinta taageerada wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed guud ahaan iyo maamulada degmooyinka ee gobolada ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ayaa ka dhageystay madaxa hay-adda i o m ee soomaaliya mashaariicdii hadda lagu soo guuleystay ee gebagabada maraya kuwa hadda bilaabanaya haddii ilaahaydmo oo sanadaha soo socdana koonfur galbeed laga hirgelin doono madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyey hay-adda i o m ee madaxeeda muddadii uu koonfur galbeed ay ka howlgalayeen si guud ahaana wada shaqeynta dhow iyo caawinaada iyo garab istaagga siday ula shaqeeyeen qeybaha kala duwan ee dowladda sidaasa la mid ah wuxuu ku dhiirigeliyey in la wanaajiyo oo lasii wado dadaalada lagu caawinayo dadka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan qeybahooda kala duwan hadday ahaan lahaayeen dadka u baahan caawinaada deg dega ah ee dib u dejinta u baahan oo lagala shaqeynayo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka sidaasa la mid ah wasaaradaha xasilinta ka shaqeeya ee amniga iyo arrimaha gudaha in lagala shaqeeyo nabadeynta guud ahaan ee koonfur galbeed sidaasa la mid ah in la garab istaago lala shaqeeyo wasaaradaha kale arrimaha bulshada ka shaqeeya sida caafimaadka iyo waxbarashada sidii dadka loo gaarsiin lahaa adeegyada ay u baahan yihiin madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyey madaxa i o m ee soomaaliya caawinaada ilaa hadda wixii mashaariica lagu soo guuleystay iyo kuwa hadda la qorsheeyey sidii si wadajir ah ee bulshada loogu gaarsiin lahaa runtii hay-adda i o m ee madaxeeda oo soo gaaray maanta magaalada baydhabo kulankii uu la qaatay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada wuxuu kusoo dhammaaday guul waxaa lagu ballamay in la dardargeliyo la wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya hay-adda iyo waaxyaha kala duwan ee dowladda sidaasa la mid ah laga wada shaqeeyo mashaariicdan hadda la bilaabayo sidii dadka loogu gaarsiin lahaa si guul ah oo wadajir ah kuwii horey looga soo shaqeeyeyna lasoo fuliyey na loo dabagali lahaa in dadkii loo baahanaa ay ka faa'iidaysteen sidaase la mid ah anigoo ka wakiila dadkii madaxweynaha kala qeyb galay shirkan waxaan u mahad celinaynaa si guud ahaana hay-adda i o m iyo madaxeeda soomaaliya oo runtii shacabkan reer koonfur galbeed muddo fara badan la soo shaqeynayay mashaariic fara badanna ka fuliyey kuwo kalena hadda ay ka bilaabi doonaan haddii alla idmo aad iyo aad aa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu